magac iyo kuyo umuuro saasoo badan buu leeyahy markaasa maxaa dhacaysa mid buu ku shuroobaya waxan o dhan kuma wada shuroobaya mid baa loo yaqaanaa marka taa loo yaqaani haddii lagu sheego ninka waa nin la yaqaano nin laga aan la aqoon maaha laakiin maxaa dhacaysa umuur qarad min alaqraad waxata ay kaba mid tahay ninkoo daciifo ninkuu doonayo inuu dadka u qariyo la garan ninkii inuu yahay ayaa wixii uu ku shuroobay waxaan ahayn baa lagu sheegay ka soo qaad waa nin magaciisii laguba yaqaanay oo kunyo jirta hadda dee ninka hadduu dooda been ma sheegaya kunyo jirta oo ama de waxa weeyaan uu lahaa laakiin cidi aanay u aqoon ayaa lagu sheegay ninkii markaa maxay noqonaysaa lama garanayo ninkii waa la garan waaya ninkii wixii lagu yaqaanay laguma sheegine waxaan lagu aqoon baa laguma sheegaya halkaasuu kaba imanaya jahligi laga la garan waayo ninka xaalkiisa misaalna way noo soo wadaa wasanafuu fi haddaba nooca caynkana waxay u alifeen ay fi hada nawci almudixa liawhaami jamci watafriq macnaha waa dee waxa daahirku yahay si wax kutubta halkan ay u alifeenba magacan lagu wada magacaabo walow kani magacii uu khadib kitaabkiisii yahay qolooyinka kale ee iyaguna noocan wuxuu dejiyeyna iyad waxa weeyaan kutubtoodu dee kolley magacyo kale ay leeyihiin taas bay u alifeen oo macnuhu waxa weeye waa wixii kii caddaynayay liawhaal jamci jamci waa kulmin la kulmiyo masalan dee sifaat mutacadidaa shaksi looga kulmiyo iyo wa tafriiqi kala geyn iyadoo kuwa laba kala qaado qaladka kaba yimaado awhaamta taas oo musamo keliyo waxyaalo kala duwan lahaa taas adigu qaladka kaba yimaada cadayn kii cadaynayay laakiin waa kitaab magacii tani khadib leeyahay oo ajaada fiihi waa fiicneeyey oo macnaa si fiican buu ugaga hadlay u dabdiyey u tafsiiliyey oo u bastiyey alkhadibu khadib khadibna isaga kitaab magacaale buu leeyahay oo waa kan inoo sheegaya mucaliqan inuu laba mujalad ku madbucaysan yahay markaas oo dee waqti hore la madbuceeye oo waqti hore la madbuceeye bal waa dabcadiisii hore marka aad buu ufiicneeyey buu leeyahy o dee si fiican buu kaga hadlo ujeedadu waxyaalaha caynkaasa ayuu urmiyey dadkii caynkaasa ee sifaad kala duwan lahaa ma nucuud kala duwan lahaa iyo meelihii ay kala dhaceen iyadoo dee midba nucuudii waxa mid lagu yaqaaniyo mid aan laguba aqoon ba la sifeeyey adugu si fiican buu uga hadlay oo u bastiyey oo sabaqa uu leeyay waxaana ugaba horreeyey isaga oo hortii kitaab u dejiyey cabdulqani ibnu saciidin almasriyo wa huwa alazdiyu asdina waa reerkiisiiye masrna waa beledkiisiiye ninkaas baa ugaba horreeyey o kitaab idaaxul ishkaal la yidhaha uu leeyahay uma suuriyo waxaana isna dee kaa raacay hore oo ugaba horreeyey meede ibnu cabdulqani ugana horeeyey khadibna kaba horeeyey suri maxamed ibnu cali nin la yidhaaho dee sheekadii khadib kaba mid ahaa cabdilqanina talaamidiisii kaba mid ahaa ayaa isaguna kitaab le lakin kitaabka khadib waa kitaabka ugu jaamicsan oo ugu kaamilsan wa min amhilatihi amhilada noocan waxaa kaba mida maxamed ibnu saib ibnu bishrin ilkalbiyu maxamed ibnu saib ibnu bishrin ilkalbiyu waa nin daraggii dacafad ahaa kaba mida weeye aadna u daciifa ninkaas eeg kolley magaciisa waxay san ugu tasarufeen waxaanay u isticmaaleen dee waa ciddii ka warinaysa si aan ninka loo garan oo dee ninkii daciifku marka haddii kelbi la yidhaho nin daciif oo la garanayo si ay taasi u qarsoonto dadka qaar aanay u ogaanin oo bal markaasaas ayay wuxuu sameeyeen waana qisha waxyaalahaasi nasabahu bacdun barhkood baa u nisbeeyey ilaa jaddi oo maxay yidhahdeen maxamed faqaala maxamed ibnu bashrin de hadalka waayo wasamade kol kolna ruwaada in badan bay dhacdaa iyadoon kadibba lagu tirinayn awowgood loo tiiriyo awowgoodna de waa waalidkoodune wasamaahu bacdum barhkood waxay ku magacaabeen xamaad bna saa'ib bay ku magacaabeen wakanaahu bacdum barhkood waxay ku ugu kunyoodeen abanadr ayay ugu kunyoodeen wa bacdum barhkood abaa saciid wa weliba barhkood baa abaa saciid ay loo qaatayna saxaabigii jaliilkaa inuu yahay khaasatan dee nin abi saciidna wax ka wariyo dee san sameeye abaa saciid alkhudri inuu yahay wa bacdun barhkoodna abaa hishaamin bay u kunyoodeen fa saara wuxuu noqday yudanu mid loo moodayo annahu jamaacatu inuu koox yahay wa huwa waaxidun nin keliya weeye ee magaciisi baa lagu tasarufay ilaa boqol wiskiintan un maaha in ka badan ba ay u rogrogeen marka taas oo kale eg waa ninkii aan xaqiiqada ogeyn wuxuu u qaadanayaa koox dhan waa halkan laakiin waana shaksi keliya marka maxay noqonaysaa bal magaciisii lagu yaqaanay dee marka lagu sheego nin la yaqaanuu noqonaya dacfina laguma yaqaan marka waxyaalahan aan lagu aqoon lagu sheego ninka wuxuu noqonaya nin laga jaahil yahay waa nin aan la garanayn de isagana kolley ka jaahilka ka majhuulka waa laga waa la celinayay waman laa yacrif ninka aan garanayn xaqiiqata alamri arrinka xaqiiqadiisa fiihi ninkan sheega oo macnaa waxaan oo dhami inay yihiin musaman lismi waaxid lishaksin waaxid inay waxan yihiinba magacyo uu leeyahay un ama waxyaalo uu leeyahay shaksi keliya hadduu yaho lagu wada magacaabo ninkaan taa garanaynin laa yacrifu shayan min dalika wax umuuraha kamida maba garanayo dee ninkiina markaa wuxuu noqonaya nin markaa majhuula bal taasi iyadu waa suuro والأمر الثاني sababka labaad ee جahaalada keena أن الraawiya raawigi qad yakun oo markaa waxa weeyaan kollay qolooyinkii majhuulka lagu magacaabay ama majhuullucayn ha noqotay ama majhuulxaale kolley casharka dambe ay nooguba iman doontaa ee imanka wuxuu wadaa waa dad sidooda loo garanayeyba oo haddana wax dee keenay in la garan waayaa ay meeshuu jiraan markaas sabab hore uu inoo soo sheegay sabab labaadna walamru thaani amarka labaad ana raawiya raawigii qad yakun inuu adaa la arkaa muqilan mid axaadiistiisu yar tahay muqilan mid yaraysta min alxadiisi oo axaadiistaasaba aan warin mid iyo laba iyo saddex xadiis buu wariyey falaa yaksiru markaa ma badnaanayo alaqdu canhu qaadasho isaga wax laga qaataa warin wax laga wariya ujeedadu waa in axaadiis kooban leh waxaa dhici karta markaa axaadiistiisii koobneed nin keli inuu ka wariyey dee ninka nin keli un kaba warinayo magaciisa haba jiro oo hale halaynoo soo magacaabe nin hagaag loo garanayo ma noqonayo iyadna taasi ninkan oo axaadiis saas aan lahayn oon dadka dhexdoodii ku shuuroobin waa asbaabaha inaan la garan keentaa ama jahaaladiisa keenta waqad tanafu culimadu haddana midna kamay tegin mid kastaba way tatabuceen oo maaha inay halkan imika ishaarada yarun ay ku kaaftoomeene kutub u khaasa oy noocaa ku tatabuceen oo dadkii caynkaas ahay oo dhan ay kusoo ururiyeen ay kusoo dambiyeen ayay dejiyeen waqad sanafuu fiihi waxay alifeen noocankigiisana waa dadka axaadiistoodu yar tahay cidkooda min ay wax ka wariso ama ruux keliya wax kaba wariyo alwuxdaad kutubtay ku magacaabeen alwuxdaad ama dee dadkaas oo maya kutubtii maayo waa dee magacan noocaa ay ku magacaabeen alwuxdaad bay u dejiyeen oo wahuwa wuxdaadku waa jamcu waaxidne man lam yarwi ninka aanuu warin weeyo canhu xaggiisa ilaa waaxidun ruux keliya mooye cid kaleo wax ka warisay aanu jirin walow sumiya ha laba magaca magaciisa haba jire waa ninka aan nin keliya un mooye cid labaada wax ka warisay aanu jirin fa minman jamacahu dadkii halkan waxu dejiyey wax ku ururiyey waa lifay waxaa kaba mida muslimun muslim baa ka mid ah oo muslim wuxuu leeyahay markaa alwuxdan ama dee walmunfaridaat aduu kitaabu kuba magacaabay ayuu leeyahy oo madbuuca oo hore loo madbuceeyey walxasan bnu sufyaan imaamka xasan ibnu sufyaan la yidhahna kitaab buu leeyahay wakayruhumaa adigu ujeedadu jamaaco culimadii kaba mida ayaa qolooyinkii nin keliun ay wax ka wariyey ee cid kaleo wax ka warisay aan lahayn sababtuna kolley ragga caynkaasi axaadiistooda way koobantaha in axaadiis badan leh dad badan unbaa wax ka wariya ee ninkan nin keliya wax ka maqle waa in xadiidkiya laba iyo saddex iyo waxaan dee la sheeg fara lagu tiriyo uun axaadiistiisu ay tahay dadka caynkaasna kutubtaasaa loo dejiyeyoo iyaguna taasi waa sabab jahaalo oo dee ninka nin keliya u sheegay nin keliya u wax ka wariyey nin la garanayo kolley qaariban maaha magaciisa aan haynabe awlaa yusama ama se lama magacaabayo waa ma ljahaalatu ana raawiya qad takturu nucuudtu baa halkii hore iska raacsan raawigi waxaa la arkay nucuudiisii inay badnaato ujeeddadu ninkii waa la magacaabay ee laakiin waxyaalaha uu leeyahe lagu magacaabay ee kala duwan baa badan ama se awlaa yusama lama magacaabayo baa raawi raawigii baan la magacaabahayn ikhtisaaran ikhtisaar daraaddeed kalley intani waxay ku xidhnaanaysaa mubhamka inoo soo socday oo kalley yar dheeraanaya ilaa safxada kale inteeda badan qaadan allah subxana watacaala aw laa yusama araawi ikhtisaaran waxaan ku soo jirnay bal jahaaladii jahaaladana waxaynu saabaa sababtii sideedaad ee asbaabaha keena dacni raawiga la dacni ah dacniga raawiguna wuxuu keensanayaa marwigiisii iyo wixii warinayay markaa in la dacniyo markaa laba arrimood buu inoo soo sheegay oo keena jahaalada keena walo weli dee jahaaladii iyo qaybaheeda ama kuwo kale aynoo dambeeyaan iyo waxyaalo kuba tacalluqsan oo axkaamteedii muhimkaaid ah mid ahaan wuxuu inoogu soo sheegay raawiga ayaa wuxuu yeelanayaa waxyaalo nucuud ah ama dee magacyo kunyooyin nisbooyin aduw kala duwan oo taasaa badan macnaa waxa weeye raawi magac keliya uun le ma aha magac buu leeyaho kunyuu leeyaho dee nisbadii baa meeshii imanaysa oo laqabaaba imanaya markaa kuwa mashhuur buu ku noqonayaa dee marka lagu sheegaba waa la garan laakiin waxyaalaha kale ayaa dee barkood baan iyaday jirto ayaan lagu garanahayn oo ninkii dee nin xaqiiqada la socdiyo xaalka la socda mooye marka ama kunyo lagu sheego ama laqab ama wax kale iyo nisbo kale ayuu noqonayaa ruuxaan laba aqoono taas baa keenaysa jahaaladii oo waa kii mihaal inoo soo sheegay ninka kelbi la ydhaha iyo bal waxyaalaha kuba yimee sida dee khaasatan ruwaadda ugu tasarufeen magacyadiisii arrin labaadna uu inoo sheego waa ninkii baaba axaadiis yar oo dee waxa weye ninkii axaadiis badan had iyo goor laga wariyo dad badan baa la kulmayo axaadiistiisa baa faafiso waa la baran ee ninka xadiidkiya laba iyo saddex iyo midhan axaadiis oo kooban leh inta badan cid kooban unbaa aragtay la kulantay wax ka warisayoo dadka dhexdooda nin lagu yaqaano maaho taas yarida axaadiistiisu ay yartay xataa magaciisu haba jiro hala magacaababa magac keliya haba lahaadeen ayaa k iyadna asbaabaha jahaalada keena raawiga inaan la garan ah oo nin xadiisiya laba un warinaya dee sida loo gartaa ninkaa xadiidka ayaa labadaa ka wariya mooye dadkii kale nin la yaqaano cilmi lagu yaqaano maaho lama baranayo bal markaa taasna qaybaha in inuu laba kutub loo dejiyo ayuu inoo soo sheegay bal imakana waa wadayaayo walow dee daahirku ahaa laba sababood un jahaaladu inay leedahay sharaxa iyo matiga markaan isu geynana laba sababood wax ka badan uu sheekhu inoo sheegayo kalaamkiisa anig kollay si kale ixtimaal ahayn tibuu inoo wadaayo bal markaa kaa muqilkaa axaadiistiisu yar tahay muxuu noqonayaabaa ku isagii laba magacaabay magaciisii la sheegay laakiin way yar tahay aw laa yusama ama shaksigii arrintay jahaalada ugaba imanaysaa lama magacaabayo an raawi raawigii baan la magacaabahaynba ikhtisaaran gaabsasho daraaddeed waa ciladii tasmiye la-aanta min araawiyu ninkii warinayay canhu xaggiisa wax ka warinayay ikhtisaar uu iska soo gaabsado halkuu magaciisa oo dhan ka sheegi laha uu fulaan iyo rajul iyo waxyaala iskaba gaabsay ama ibnu fulaan taa daraaddeed ayaaba shaksigii aan magaciisii aan lagugaba magacaabahayn wadalika ka qowli qowlkiisii waya raawi odhanayay akhbaranii fulanun waa dee fulanna waa hebel fulan ayaa ii waramo magaciisii lagu yaqaanay calamkaa maba sheegin aw shaykhun ama akhbaranii shaykhun un buu yidhi aw rajulun akhbaranii rajulun aw bacduhum akhbaranii bacduhum aw ibnu fulan dee aabihaa laba garanaye laakiin inankiisii isagii dee waxa intaniito ma noqonayso wax isagii looga garto weliba khaasatan haddii dee nin keliya oo lagu yaqaanay laqabkan ama magacan dee ibnu fulanta ku shuuroobay aanu ahayne da tacadudayna odaygan looga nisbayn karo waayo ragga qaarkood baa iyagoo dee waxa weeyaan ibnu fulan un la yidhi khaasatan saxaabadii baan garanaye rag kaleba oo lafdiga ibnu fulan calama isagaba noqotay oo marka lagu idlaaqo iyadoonu magacawnayn haddana la garanayo imanka haddii la idhaha ibnu cumar oo kale se ibnu cumar awlaad kala duwan buu lahaaba ama awlaad tacaduday buu lahaa haddana cibaaradaa ibnu cumar waxay calam noqotay saxaabigii cabdillahi ibnu cabaas oo kale toban bay walaala ahaayeen ragga oo keliya uun iska daaba dumarkee bal marka haddana ibnu cabaas marka ay noqoto isagun baaba ku shuuroobo calam oo kale isaga noqotay taatiyadu ishkaaliye ma jirto laakiin marka aanay sidaas oo kale ahayn ee ibnu fulan in hebel la yidhaaho bal markaa dee kiya buu yahay in hebelkani isagiina ma magacowna bal taaba weeyaan noocanna waa noocay mubhamka yidhaahaan oo dee isagaaba inoo sheegi doono wixii loo dejiyay haddaba wa istadalo markay noqoto ruuxa magacowgiisa waxaa loo daliishanayaa calaa macrifati ismi lmubhami kaa la ibhaamiyey oo imanka haddii la yidhaha fulan iyo sheekh iyo rajul iyo imra'a iyo bacduhum iyo ibnu fulan iyo bintu fulan iyo waxyaalaha laba yidhaaho mubham baa lagu magacaabaa horta oo ruuxii ma sanadkii waa dhan yahay waxba kama maqnaa laakiin ruuxii baa la qariyey oo magaciisii aan la sheegin oo kaa waxay ku magacaabaan dee mubhamo waatan bayquuniyadiiba kusoo aragnay wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam mubham waxa la yidhaahaa ka uu ku sugan yahay sanadkii ama matnigii raawi aan magaciisii magac un maahay oo dee aan la sheegin wixii calaamo isaga u ahayd ee lagu garanaye ama kunyadiisii ahayd ama magaciisii ahayd ama nisbadiisii ahayd adugu bal wixii isaga aan ugu tirinaynay in lagu garto ee calaamo isagia u ahayd iyo simo aan lagu sheegin marka kaasaa mufham la yidhaha haddaba wuxuu leeyahy waxaa lagu garanayaa loo daliishanaya maya calaa macrifati ismi lmubhami kaa la ibhaamiyey magaciisa garashadii duurudiisa oo aroorkiisa uu soo arooray min dariiqin dariiq ukhraa kale oo musaman waxa weeyaan min dariiqin ukhraa uu kusoo arooray musaman xaal yahay mid la magacaabay oo fiiha dariiqa dhexdiis oo macnaa sida lagu gartaa mubhamka waxa weeyaan ee loo daliishada may ruuxa tasmiyadiisii xadiiskii baaba sanadkiisii uu ruux ku sugnaa rajul baaba ku sugnaa can rajulin can fulan baaba kuba sugnayd ama can rajulin min asaxaababa bal taas oo wari oo aanay dee dhib xadiidka celin ku keenin markaa dariiq labaad baynu hellayay sanad labaad oo ruuxii halkii rajul isaga tasmiyadiisa ama magacowgiisa uu ku sugan yahay taas waa lagu gartaabo macnaha waa umuuraha loo daliishado ayay kaa mid tahay wasanafuu haddaba way alifeenoo culimadu fiihi noocan fiigiisa waa noocan waa ruuxan dee ciddan aan la magacaabin waa noocan aan hayno almubhamaati waa kutubtay mubhamaad ku magacaabeen waayo raawi aan la magacaabin baa mubham ay ku magacaabeen kutubtay u dejiyeenna ee qolooyinkaa caddaynaya tatabucayay anaa mubhamaat bay yidhaaheen waana kutub kala duwan baa maanta shirta oo waxa weeyaan dee adugu bal waxa xataa la madbaceeyey baaba tacaduday maanta xaggan mubhamaadkay dejinayaana san markii hore usoo maray kutubtan mustalaxa iyada nooc ahaan bay uga hadleen oo dee waa tacriifkiisa iyo amfilo kooban uu leeya iyo xukunkiisaa laga qaataa laakiin kutubta ay u gaar yeeleen waaba kitaab dhan oo riwaayaadkiibaa dee intii uu tarayey ayuu tatabucayaaye ibhaam uusanakooda ku sugnaa marka uu riwaayadii soo arooriyo haddana wuxuu magacaabayaa ciddii u kuwaasi ahaabuu dee inta hadda marka la helay ayuu sheegayaayoo dee waxa weeyaan taas oo ama duruqdii kale ku soo aroortay isagoo magacaabanba haba sheegee bal markaa waxay noqonaysay ku kala duwan yihiin kutubta musalaxa xataa kuwooda waasaca waxoogaa kaba hadla iyo kutubtaa loo dejiyey kutubtaasna waxiibay khaas ku tahay marka wuxuu isku leeyahay bal intii uu ka kari karayay intii uu gaari karayey ka sheegi karayay inuu ka sheego waxyaalihii soo arooray mubhamaadkaa kutubta kuwa sugnaa kuwana waa xukumkii tacriifkii iyo amsilo uu leeyahay umuuraha inay sheegaan oo dayna iyagii khaaskuma ahe anwaac kalena way ka hadlayaane waa baab abwaabtii ka mida ama fasal fusuushii ka mida ayuun baab u noqoni haddaba mubhamaado xagga hoosana wuxuu leeyahay kutubta alqawaamid wlmubhamaat oo de cabdilgani layuu lahaa markaa mucaliqu taxta dabci buu ah markuu halkan qorayay alasmaa lmubhama fi lanbaa'i almuxkama oo khadiib leeyahay oo isaguna madbuuca kolley isaga ikhtisaarkii oo nawowi leeyahay isaguna madbuuci waa jiraay oo nawowi oo dee kan ikhtisaariyey oo isaguna madbuuca taasi waa jiraa dee kuwo kale idaaxul ishkaalkaas uu isagu leeyahay maxamed ibn daahir almaqdisi oo isna waa madbuucba aduu bal kutub kala duwan dee kolley kuwo kalena waxaan filayaa ahlu surca kitaabkiisna waa aanta waa madbuuc baan filayaa ibnu bashkuwal isaga kitaabkiisna bal isaguna kolley qayba ka madbaceeye oo adugu kutub kala duwan baa baabkan ka madbacaysan xukumkii buu inoo sheegaya wuxuu ihi walaa yuqbalu lama aqbalayo xadiisulmubhami kii la ibhaamiyey ama kaa la qariyey mubhamkaa xadiiskiisa maa lam yusama intaan la magacaabin oo haddaan la magacaabin oon magaciisii lasoo sheegin intaa uu arrintu ay tahay dee laga jaahilba yahay cid uu yahay ee fulaan ama ibnu fulaan ama rajul ama sheekh cibaaradaasta xadiiskiisa la aqbali maayo sababtuna waxa weeye lianna sharda qabuuli اlkhabari xadiiska aqbalkiisa la aqbalo shardigiisu waxa weeye cadaalatu raawi raawigiisa oo cadaala ay u sugnaato iyo dee dabdisaan soo maray waman ubhima ruuxa la qariyey ismuhu magaciisii la ibhaamiyey laa tucrafu caynuhu isagii lamama garanayo cayntiisii la garan maayo fakayfa tucrafu cadaalatu seeba cadaaladiisii loo garano dee waxa weeye ruuxan cadaaladiisa la garanaya laleeyahay fulaan waa hiqa waa nin xaafidoo daabid oo cadaalana ay u sugnaatay waa nin isagii la garanayo cayntiisii la garanayo oo la magacaabayo hebel hebel la leeyahy nin aan magaciisiiba la garanayn oon lahayn oon isagiiba la garanahayn xaaladiisii iyo cadaaladiisina war looma hayo lama garanayo waayo alcadaala farac waxay ka tahay macrifo ruuxii la garanayo ee markaas la aqbali maayo kale sheekuna waa inoo soo yar koobay waana mubhamka xukunkiisii camaaladee dee kolley ibhaamka labay u kala qaadaan oo inuu ibhaamku uu sanad dhacay iyo iyo ibhaamku inuu matniga xadiidka dhacay waxaa loo wadaana markuu sanadka dhacay dadkii xadiidka warinayuu ruux ka mida yahay silsiladii sanadkuu ku sugan yahay kaas waa mid matnigana waxaa loo wadaa dadkii xadiidka warinayay ruuxani ka mid maaha way inoo wada joogaan ee laakiin dee kalaamkii ama dee meeshan lasoo naqlinaya matnigaba ahaa ayuu dikrigiisu ku soo arooray maala waaba iyadoo dee sa'ala rajulu rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam iyadoo saxaabigii xadiidka warinay jirta sida xadiidka caaisha ayaa haweeney baa u timi rasuulka ilaahay oo waxay weydiisay sa'alatu can asl an kayfa markaa ama can asl can xayd kayfa dee say uga maydhanaysa kayfa tatasila min almaxiidba xaydka say ugaba maydhanaysay weydiisay iyadoo haweeneydani rasuulkuna waa kii adigu u sheegay siay ugaba maydhanaysa wax yeelayso xadiidka ma warinayso caaisha ma warinaysa laakiin iyadii waa kan umaddaay ku sugantay mahana saxaabada une haddii iyadoo waxa weeyaan sanadka dhexdiisiiba uu yahay laakiin iyadoo ninkii xadiidka warinaya uu yidhaah dee nin kalaa sidaa yidhi ama sa waxyaalo uun aan madkhal ku lahayn dadkan xadiidka warinaya matniga xadiidkunbaa laguma tirinaya bal markaa labadaasaa loo kala qaadaayo hadduu markaa sanadka xadiidka uu ku suganyo raggii warinayay ruux ka mida yahay waa san uu inoo sheegayo xadiidkaa la aqbali maayo haddaanu saxaabi noqon oo waxaan taa u leenahay hadduu ninkan la ibhaamiyey saxaabi yahay oo matalan sanadkii markuu inoo dhammaaday baa aakhirkiisii maxaa dhacay can rajulin min asaxaaba ee ninkan markaa ka warinayaana waa nin dee taabici oo dee saxaabadii soo gaadhay taasoo wuxuu idhi ama xadaanaa rajulu min asaxaabati buu idhi dee asxaabtu dhammaan waa wada cuduul waxaan tasmiyada aan u doonaynay waa si aan u garano ruuxu bal inuu cadli yahay inaanu ahayn asxaabtii kale dee cadaala u sugnaatay dee iyada halkaas waxa weeye in wixii marka horeba macrifadiisa aan u doondoonaynay waa sian cadaaladiisii ogaanotiina way noo sugantao markaa dhib ma laha da marka aanu saxaabi ahayn imaamkuna uu sanadkii ku sugan yahay xadiidkii waa la celinaya la aqbali maayo waana sandee ciladiisana waa kan inoo sheegay ama matiga xadiidka hadduu ku sugan yahay dee walow dee ay culimmadu ku dadaaleen oo ay noo soo magacaabeen oo ay ruuxoo la gartaana ay habboon tahay oo dee wixii oo laga la garanaya ayaa ka mudan isagoo laga jaahil yahay haddana kole daana xadiidka dadkii warinaysay ku sugnayn taasi darar uma keento iyo dhib iyo wax celin ah ama taasiir kuma keento xadiidkii ku keeni mayso tamatnigii marka wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wakada saas oo kale si aan dee imaka aan loo aqbalin kaamubamka xadiidkiisi markaa aanu magacownayn ayaa laa yuqbalo la aqbali maayo khabaruhu khabarkiisa la aqbali maayo walow oo waa kii mubhamka ahaa wey walow ubhimaha laguma ibhaamiyo isaga bilafsi tacdiili tacdiil waa caadiliyad iyo tacdiil iyo tawsiiqin cibaaradeed iyo lafsigeed ha lagu ibhaamiyo sida loogu ibhaaminaya lafsi tacdiil waa kan inoosii sharxaya wuxu uhi kaan yaquula waa inuu idhaaho arraawi kii warinaya canhu xaggiisa ka warinayay akhbaranii siqatu ku lagu kalsoon yahay oo siqa ayaa ii warramay taas oo imaka eeg ninkii ma magacawna asiqaa la yidhi oo dee imaka magaciisii iyo wax lagu garta lama sheegino nin uu yahay lama garanayo laakiin maxaa jirta waa mubham horta mubham weeye laakiin cibaaro tacdiil keenaysa ayaa lagu ibhaamiyey oo dee hadduu yidhaha akhbaranii rajulun wax la sugaa nin baa ii warramay unoo wax markaa si wax ninka uu yahay nin wargaleen oo qowlkiisa la qaato warkiisa la aqbalo waxaasi noolama socotay lakiin marka la yidhaha siqa waa nin lagu kalsoon yahay waa la tacdiiliyey laakiin tacdiilkii lama socoto tasmiyadii oo markaa waxaa lagu tacdiiliyey nink waa la ibhaamiyey lafdigan iyo cibaaradan keenaysa in la tacdiiliyo oo lagu tilmaamo nin xadiidkiisa la aqbalay inuu yahay baa lagu tacdiiliyey taas baa laftu tacdiil ba uu wadaa taa la aqbali maayo isaga taa nafteeda maxaan loo aqbalahayn لأnنه qad ykun inuu noqdaaba la arkaa ninkani ثiqata nin lagu kalsoon yahay cindahu ninkan tacdiilinaya ee le akhbarani ثiqatu agtiisa uu ثiqo ku yahay majruuxan ku la dhaawacayna uu yahay qooman ama ضaciifa cinda غayri غayrkii agti وahada calى الأصح fi الmasألة weliba mahata hore laa yuqbal xadiiث اmubhami ma lam yusama waa qowlkoodii waa itifaaqi tan ikhtilaafka uu gelinaya waa suuradan dambe alimaam calaa bilafdi tacdiil weeye taas bay asax u taalahay sidaasaa bu uhi waada waa xukumkan dambe cala alasaxi wuxuu ahaaday qowlkaas ee xooga badan ee raajixa ama sixada badan marka la eega aqwaasha meesha jirta ee ku soo aroortay markaan eegno fi lmasalati masalada waa masalada dambe oo ah waa alibhaam bilafdi tacdiila ta hore iyada waa xukum itifaaqiya tan dambe aha xukumkan ikhtilaafiga imaka muxuu sheekhu inoo sheegayaa horta raggan waaweyn ee culimmada barhkood kaba dhaceen dad ay wax ka warinayeen iyagoon magacaabin oo magaciisii sheegin inay akhbarani hiqa taas ay kaba cabireen shaaficiya ay kutubtiisa dhacdaa rag kale dee malikna kolley waa dhacdaa in kol kol dee cibaaro iyadoo aan tacdiil kuba sugnaysa akhbaranii man laa atahim iyo nin aanan tuhmayn ayaa ii warramay taasiyo dee wax tacdiiloo uguma sugani ma jirtay laakiin tan baa tacdiila ninkan cibaaradan isticmaalayna hadduu markaa yidhaaho fulanun hiqa inuu ninkii magacaabay hebel waa hiqo ahluljarxi wa tacdiil weeyo waa dee dadkii laga aqbali jiray buu ahaa haddaan wax caaridaya aanay jirin oo dee laga raajax yeelaa aanay jirin dadkii laga aqbali jiru ahaa iminka sede ninkii muu magacaabine wuxuu hi nin iqa ii warramay uun marka taasoo kale ayaa wuxuu leeyahay aqwaal baa meesha jirta oo laba qowl oo kalena uu inoo soo naqlinayaaye laba qowl oo kalena waa inoo soo naqlin kale laba intaa wax ka badna way jiraan oo iyadna aqwaali laakiin aqwaasha bal khilaafkee meesha jirta waa masale khilaafiya iyado xagga aqbal iyo aqbal la-aane ka sixada badane ugu raajaxsani waa iyada taasna inaan la aqbalahayn maxay markaa ciladu noqonaysaa waa kan inoo tacliiliyo ninkan kol haddii aanu magacaabin uu dhaan hebel oo siqa ii warramay waxaa dhici karta inuu agtiisa siqo waa ku yahay oo dee ninkani ben dee isagu waa ninkaa imaamka ee muctamadkaba oo agtiisa horta siqo waa ku yahay laakiin kayrkii waxaanu isagu ka warhayn inuu kaba og yahay ayaa suurtagal ahoo dee waa tan iska badantahay ruwaadda qaarkood inay rag intay tawsiiqiyaan falooyin kalenaba ay ku khilaafaan kuwaa ku khilaafayna qowlkooda uu raajax yahayba uu maanta kaba raajaxsan yahay ayaa iskaba badan marka waxaa dhici karta isaga agtiisa siqo waa ku yahaye oo hadalkani waa ijtihaadkiisiin masaaئiشha twثiq iyo تsriix sida taصiixa axaadiia iyo taضciifkeedna waa masaaئil اجtihaadiya waa sida dee masaaئishan fuqahada iskuba khilaafayaan waxani waa xalaal iyo waa xaraam iyo waa waajib iyo waa suno iyo waa karaahiya ay odhanayaan اجtihaadkooda isku khilaafayo ayuu bay tana masaaئil اجtihaadiya tahay bal markaa inuu dadka kale agtooda ou ضaciif kuba noqdaa suurtagalo markaa waxaan u baahanay in la magacaabo taasna xataa lagu aqbali maayo imaamkii weli xukunkiisii ah cadam اlqabuul ayaa jiraya waana alaصx fi اmasala markaa sheekhu wuxu uhi raximah اllahu taعaalى walihaadihi nuktati ciladan waa cilo inoo sheega sabab waa liannahu qad yakunu ثiqaة cindahu majruuxa cinda gayrih ninkani waxaa dhici karta inuu agtiisa iqo ku yahay lakin dad kalaatooda majruux ku yahay oo haddaba cilada iyo sababkaa aan sheegay daraaddeed waa sababka ayaan lam yuqbal aan loo aqbalin almursalu xadiiskii mursalka ahaa aan loo aqbalin walow arsala mursalka hore inuu soo maray laakiin waa dee imika halkan wuxuu arrintan munaasabad timi buu imika intan u keenay oo ciladii loo aqbali waaye mursalko walow arsalow haba irsaaliyo alcadlu ruux cadaala ay u sugnaatay jaaziman bihi xaalu ku goyna jazminayo irsaalkiisanoo maalan uu leeyahay nin cadaala ay u sugnaato taabiciya qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam لhada ااحtimaal bayni hada ااحtimaal bayni waa lhadihi nuktati unbuu taakiid u yahay waa laga maarmi kari lahayo waa taa horon waa اxtimaalkaa cayntiiso maala ninkii cadaala ay u sugnaatay ee xadiid irsaaliyey ee yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ee jazmiyey weliba waataynu soo maray in dee walow culimada qaar ay aqbalaan intooda badan oo de iyo muxadisiintu guud ahaan inaanay aqbalin marka wuxuu leeyahay sababta aqbal la-aantaa keentay waa ciladan imakaanayno oo kale waayo meeshii haddaan ognay saxaabi keliya inuu maqan yahay iyada taas waa la aqbali lahaaye waxaa suurtagala dee ninkan maqan waa horta inuu taabici yahay haddaba taabicigaasna meesha ixtimaal baa jiraysa xataa ninkan agtiisa waa kan jasmiyey oo hadduu siqo agtiisa kuba yahay inuu dad kale agtooda daciif ku noqdaa dhici karto ninkan meesha ka maqan ee siqana waa noqon karaa daciifna waa noqon karaa ixtimaalkaasaa jira ixtimaalkaa daraaddeed waxaana suurtagala in ruux kale oo adigu uu kaba sii wariyo isna ixtimaalkaasi uu imanayo markaa ixtimaalkan daraaddeed oo ah in dee maala siqanimadiisii aan la hubin ninkan cadligii haba jasmiye ay suurtagaltahay inuu dee aanu nin daciifaba yahay ayaa xadiidka mursalkaba loo aqbali waaye markaa kanna waa saas oo kale bal laba qowlkii asaxaabu hi waqiila waxaa la yidhi yuqbalu waa la aqbalayaa waa masalada dambe hadda ogow marka uu yidhaaho dee nin isagu ah dadkii dee ahluljarxi watacdiilba akhbarani hiqatu uu yidhaaho taas waa la aqbali tamasukan bidaahiri iyadoo daahirka la qabsanayo dee ninkani waa ninkan waa kan inoo tawsiiqiyey yaanu inoo magacaabin be waa kan isaga tacdiilinaya dee kol haddii marka uu inoo magacaabo tacdiilkiisa la aqbali lahaa iminka halkanna waaba la aqbalaya dee taasa asal aho in kol hadduu isagu tawsiiqiye maantii asal waxaa noqotay nin cadliya inuyaa masiqa inuu yahay idiljarxu ruuxa jarxigiisa la dhaawaca ama la daciifiya calaa khilaafi lasli asalkii si khilaafsan weeyo dadka asalkoodii dee umuurahoodii horta marka ilaa jarxi ku sugnaado dacfi ku sugnaado sadaad iyo toosni baa lagu xambaaraya iyo dee waxa weeyaan marka kol haddii taas in ay tahay oo jarxigan iyo dacfigani wax asalkii khilaafsan uu yahay arrintanna aan helay nin dee waxa weeyaan dadkaas la ictimaadsado kaba midi inuu ibhaam ahaan ku tacdiiliyey waa la aqbalayaa taasi waa qowl وqiila waxaa la yidhi in kaana alqaa'ilu ka hadalkan yidhi hadduu yahay wa akhbarani hiqatu caaliman nin caalima caalimna waa nin mujtahida uu yahay madhabtiisa ku waafaqsan tanna waa qowl bacdigood ay leeyihiinoo waxay leeyiin ninkan qaa'ilkee hadalkan yidhi akhbarani hiqa hadduu nin yahay mujtahid oo teesan aimada madhabaa la raaco oo la taqliito uu yahay sida shaafici oo kale oo isticmaalaba walow culimadu markaa akhbaranii hiqatu idhaaha ninka uu jeediyahay dee kutubtooda kuba soo dhigaan iyo waxyaalo bal markaa haddii uu nin caalimo mujtahida yahay ee dadkii isaga raacsanaaye marka kaleba xataa isagoon daliil sheegin qowlkiisa qaadanayay ee qallidanayay ee markaas way ku kaaftoomayaan tawsiiqiisa laakiin ninka kale ee dee aan ahayn isagu nin madhab ahaan ku raacsan oo isaga qallidanaya qowlkiisa ku waafaqsan waxba taas dee ma noqonayso mid aqbale kaasa aqbali oo taasna waxay kuba cileeyeen qoloyno kolley waa say uba iisheen dee ninkan markan uu leeya akhbarani siqat horta dee cid kale oo ay masale isku hayaan oo xujo isaga qabata oo laazimto ninkii xujo uu markaa dee laazimiyo ama dee waxa weeyaan uu daliishanayo ma aha ee wuxuu sheegayaa waa in marka ciddii kale kolleyba qowlkiisa sida kale u aqbali lahayd ayubu waxan inuu agtiisa wax ku sugan yahay oo uu dee maalan daliilkaasi mid uu aqbalay oo qaadanayo yahay u muujinaya marka haddii aanu xataa taa sheeginba way raacayeen dadkani way aqbalayeen marka iyaga way ku kaaftoomayaan ee ciddii kale laakiin aan ku waafaqsanayn taas dee wax laazimaya maaha oo ixtimaalkaasaa jirayo iyaga markaa waxay dee aqbalaan maayo kaas baa isaga ku kaaftoomi ka kale se kuma kaaftoomaya qowl laakiin qowlkooda asaxi waa kaa uu inoo horreysiyo waxaa loo baahan yahay ruuxii in la helo la garto si bal tawsiiqa loo aqbalo ee ibhaam iyo qarintan la qariyey magaciisii la sheegin haddana sidaa lagu tacdiiriyey ma aha mid xukumkii mubhamkee hore meesha bedelaysa maaha taas baa asaxaadu wahaada marka markaan tan la eegno qowlka dambe iyo san ay ku cileeyeen laysa min mabaaxisi culmi culum اxadiid xadiidka markaa culumtiisii dee ka mid maaha oo masale ka baxsanaanaysa ayay noqonaysaaba cilmigan aan hayno wallahu muwafiq fain sumiya haddii la magacaabaa raawi raawigii wanfarada uu gooni noqdo raawin raawi waaxidun keliya biriwaayati warin canhu xaggiisa wax laga wariyo uu la gooni noqdo fahuwa kaasi majhuululcayni waa ka isagu lagu magacaabo majhuululcayn oo kalmubhami wa xukmuhu kalmubhami xagga marka leega aqbalka iyo aqbal la-aantana mubhamkii buu la mid yaho laba aqbalayo weeye waa la celinaya oo waaba kan dee kalmubhami wixii uga jeeday ayuu inoo sii caddeeyo muxuu yihi falaa yuqbalu la aqbali maayo xadiiduhu xadiidkiisa ilaa an yuwafiqahu inuu tawsiiqiyo uun mooye gayru man yanfaridu canhu cidan la gooni noqotay wax kala gooni noqotay waa raawigan keligii wax ka wariyey dee cid aan ahayn cala alasaxi wakada saasoo kale waxaa la xukumo iyaduna la aqbali man yanfaridu waa idaa wasaqahu hadduu tawsiiqiyo man yanfaridu ruuxa gooni noqonaya canhu xaggiisa wax kala gooni noqon idaa kaana muta'ahila lidalika hadduu taa xagga tawsiiqinta iyo tacdiil iyo tajriix nin ehel u ah oo dee macnaa dadkii la ictimaadsanaya halkan lagu ictimaadsanaya kaba mid yahay sheekhu halkan wuxuu inoo sheegaya adu waa majhuulkii un baan kuba jirnaaye tasmiyooyin majhuulku uu leeyahay waayo kutubta waxaa ku soo aroortay majhuul locayn waxaa kaloo timaada iyadoo taraajim iyo keyrkeed baa ruuxay ku cidee markaa idhahaan waa dee majhuululxal ama waa mastuur kaba cabiraan kuwiibuu inoo sheegayaa waxa ay tahay dee xukunkoodiina waa inoo raacinayaa marka waxa weeye bal mubhamkii waa inoo soo inu soo marayoo xukunkiisi waa inoo sheegay kani waxa weeyaan waa nin magaciisii la sheegayo waa la magacaabay laakiin nin keliya un baa wax ka wariya raawi keliya oo raawi labaadoo wax ka warinayo ma hayno ninkaasi hadduu saxaabi yahay saxaabadu dhammaan waa wada cuduul kutubtana waxaa ku sugan rag saxaabo oo ruux ruux keliya inuu kaba wariyo kuwa iyada kalaam kama taagnaa waa ciddii aan saxaabo ahayn ciddii aan saxaabo ahayn bal markaa ninku haddaanu saxaabi ahayn oo raawi keliya inuu wax kaba wariyey magaciisii waaban haynaa laakiin nin keli un baa wax ka wariyay taa waxaa lagu magacaabayaa waa nin aan la aqoon ninkaasi dhab ahaan lama yaqaano majhuululcayn baa la yidhaahaa xukumkiisana waxay tahay inaan la aqbalayn xadiidkiisa haddii aan cid tawsiiqisay aynaan helin oo haddii bal maalan ninkan adigu cidi ay tawsiiqisay oose hore marka hore wuxuu ka dhigay waa ninkan xadiidka kala gooni noqday mooye nin kale oo imaama oo halkan muctabar ku ah ayaa yidhi hebel waa siqa iyada markaa dee waxaan ku camal falaynaa tawsiiqa ninka ahlujarxi watacdiil uu tawsiiqiyeyoo waan aqbalaynaa in kastaba nin keliya ha kaba wariye haddii ninkan la gooni noqday ee keligii wax ka wariyey isaguna dadkii ehelka u ahaa inuyo inuu cid tacdiiliyo cidna tajriixiyo oo uu macrifada iyo aqoontaa leeyahay halkaa dadkii loo ictimaadsanaya uu yahay oo isagu hakalaba gooni noqdo keligii ninkan halaba kulme u idhaa waay ma nin iqa ayuu ahaayo hebel waa siqa u idhaa taa nafteeda waan aqbalayna laakiin haddaan wax taasi jirin tawsiiqa caynkaasi jirin ninkii magaciisa iyo nisbadiisa iyo si kastaba ha loo sheege kol haddii nin keliya wax ka waranayo tajriixna m tacdiilna ka khaali yahay la aqbali maayo iyada hadde looma jeedo ninkan haddii la helo iyadoo nin keligii wax ka wariyay in la daciifiyo taasi marka horeba dee kadalama kuba ninkaa kuma joogo waa nin daciifa iyada taasoo lama aqbalaye waa ninkii cidnimo daciifin eeg sharxi khaali buu kaba yahay cid daciifisay ma jirto laakiin nin keligin baa wax ka wariyey cid labaada wax ka warinaysana ma hayno bal ninkaas haddii dee cid muctabari ay tawsiiqiso waan aqbalaynaa haddii kale se xadiiskiisa la aqbali maayo magaciisana waxaa lagu magacaabaa majhuululcayn baa la idhaah awin raba hadduu wariyo canhu ninkaa xaggiisa isnaani laba ay ka wariyaan iyo fasaacida fadahaba alcadadu xaala kuniya saacidan iyo wax kasii sarreeyo kasii badan walam yuwasaq walxaal lam yuwasaq aan la tawsiiqin oo cid tawsiiqisay aanay jirin fa huwa majhuul lxaal taa waxaa lagu magacaabaa majhuul lxaal wa huwa lmastuur mastuurna waa la yidhaah bal marka waxa weeye majhuululcaynkii waxaan idhi nin keliya wax ka warinaya marka haddii laba ay wax ka wariyaan oo dadkaa dee cilmiga iyo kuwa shuuroobay kaba mid ah ama laba wax ka sii badan ay wax ka wariyaan horta jahaaladii caynta way ka kor noqonaysaa oo ninkii nin la yaqaanuu noqonaya kol hadday laba iyo wax ka badan sheekhu waa idlaaqeen laakiin culimada kale barhkood sa ibnu salaax iyo dee waxay ku qaydaan dadkaa iyagu dee cilmiga kuwa shuhuroobay laba kaba midi haddee iyagu waxa weeyaan wax ka wariyeen ninkan iyo wax ka sii badan sida saddex iyo afar jahaaladii cayntu way kor noqoto ninkaasi majhuulcayn maaha nin cayn ahaan waa la yaqaan laakiin meeshii maxaa jira haddii aanay cidi tawsiiqin cidna aanay tajriixin haddii la daciifiyo ninkaasi toban boqol ha kaba wariyeenna dee waa nin daciifown lama tajriixino xaggaa waa ka maran yahay haddii la tawsiiqiyana oo la idhaah waa nin siqoo dee cid muctabar ee tawsiiqisana maaha majhuululxaal iyo mastuure xaalkiisana baadink cadaaladiisii baadin ahaaneedna waa la yaqaanaayo waa nin maqde markaas ninkaas siqada ah ee ninkii caynkaas haddii laba iyo saddex iyo afar iyo ay wax ka wariyeen ayaa cid laakiin tawsiiqisay ma hayno sharxina ma jiro oo cidimay odhan waa nin siqaa marka caynkaasa horta raggan tacadude wax ka wariyey waxaan haynaa xaaladiisii sare waa baranay oo dee kole di ninka aan la sharxina laguma ogo waa mas-uul cadaalad daahira waxay yidhaahaan oo waa dhowrsoonidii guud en u baahnayn khibro baadine dee kulankaa iyo araggaasun lagaba fahmaya ninka toosniisaa guud taasaa inoo suganoo laakiin waxaan jirin cadaaladii kaba imanaysay khibro iyo aqoon ninkan in loo leeyahay oo bal markaas baadini ah waa cadaaladii baadinada ahayd marka waxa leeyahay waa xaalkiis waa cadaaladaa hoose nin laga jaahiliyey weeye ama mastuur baa la yidhaahyo dee dhowrsoon dushaa sare wax xumaanoo lagu ogiyey ma jirto laakiin in la hubsaday oo lala tacaamulay oo la baxsiyey oo dadkii kale loo muqaaraneeyey oo markaa la ogaado xaaladiisii hoose markaa ninkii maaha mastuur baa la yidhahma majhuululxaal markaa ninkaas weeye oo majhuullacaynkii uu ka tegayo wuxuu noqday majhuululxaal ama mastuur kollina imika halkan waxba taas intaa wax dhaafsan ma odhanayo ayaa la arkaa insha allah haddii aan kutub kala gaadho bal xafnu xajar majhuulxaal iyo mastir waa isku mid e dadka kale miyay wada simaan mise labay u kala qaadaan bal taasi waaye imaka irtibaakun bayna u keenaysaa waxa weeyaan mar kale ayaa de ay noqon kartaa marka kutub kale la arko majhuulxaal ama mastuur baa la yidhaha cindalxaafidna waa isla midun ka majhuulxaalka iyo mastuurku waa isku mid oo waxa weeye waa daahirkiisa sare xumaan laguma oga oo waa dee cadli daahir ahaaneed laakiin in xaalkiisa inta la hubsaday la jirrabay xaalkiisa baadin ahaaneed la ogyey maaho cadaaladiisii baadinkayd baa laga jaahil yahay taas baa mastuur la yidhaha maa laftiga mastuur baaba taasa majhuul xaalna waa cadaalada hoose daahirkiisa de waa ninkaa la garanayo xumaanna aan lagu ogeyn laakiin xaaladiisii hoose aan la ogeyn haddaba ninkaa weeye marka kana xukunkiisu muxuu yahay waqad qabila way aqbaleenoo riwaayatahu riwaayadiisa jamaacatun jamaaca aqbalay bغayri qaydin qayd la-aan iyagoon waxba ku qaydin oon casri ku qaydin oo ama dee quruntii hore ku qaydin iyo ama waxyaalo si mudlaqa ayay barhkood riwaayadiisa kol haddaan xumaan lagu ogyay jirin cid jaraaxaysay jirin jahaaladii caymtuna meesha ay kaba baxday way aqbaleen waraddaha aljumhuuri laakiin jumhuur اlculamaa meeshii waxaa loo baahan yahay cadaalo dhab ah oo ninkan lagu ogayaa loo baahan yahay bal markaa imakana weli garasho la-aan baa jirta jumhuur اlculamaa way celiyeen wataxaqiiqu laakiin qowlka markaa taxaqiiqu wuxuu leeyahay waa sida dee toosan ee imaka halkana sawaabkii ana riwaayata almastuuri kaa isagu mastuurka ah riwaayadiisu iyo wanaxwi wixii la midkaa o mima fiihi اxtimaalu waa cidda ay ixtimaal ku sugan tahay boqolooyin buu inoo hadhow mar dambe yar sheegi doonaa markuu kala hadlayo xadiidka xasan ligayrihi ama say-ulxafdiga iyo waxyaalaha caynkaasa oo ixtimaal uu kuma sugayo de inuu cadaala ay u sugnaatayna meeshii way jirtaa ayn dee waa ixtimaal in de wax dadkii meesha sugayana waa jira xadiidkiisan inuu dabdiyey waa ixtimaal inaanu dabdin sakatayulxifdiga aynoo soo socdiye waaba ixtimaal adigu isagiyo wixii lamidka ixtimaal uu kuma sugayo riwaayadii laa yudlaqu lama idlaaqayo alqowlu qowl biraddiha riwaayadiisa celinteed walaa biqabuuliha aqbalkeeda bal hiya mawquufatun riwaayadaasi waxay noqonaysaa mid taagan oo lagu joojinayo la joojinayo weeye oo aan dee la qaadanahayn dee kolley waa celin unbaabay taasi nooceed bay kama noqoni ila istibaanati xaali ilaa xaalkiisa laga cadaysanayo oo xaalkiisa uu kaba cadaanayo kamaa jazama bihi imaamu alxaramayn siduu imaamu alxaramayn halka jasmiyey wanaxwu hadalkaa ama saa uu jasmiyey markaa imaam alxaramayn waxaa la mida qowl ibnu salax inu salax qowlkii fii man jurixa ciddii lagu jaraaxeeyey bijarxin jarxi gayri mufasirin aan la cadayn oon la fasirin markaa sheekhu muxuu leeyahay celin iyo aqbal labadiiba wuxuu leeyahay taxqiiqu ma ahee waxa arrintu ay tahay riwaayadaa waa horta loo kaadinayaa oo lama odhanayo waa la wada celinayaa sina haddii aan idhaahno waa la wada celinayaa sina laguma aqbalayo way wa sida xadiisa daciif oo aan la qaadanahayn dee waa la aqbalayna ma odhanayne ilaa inta xaalkeed ka caddaanayo xaalkeedu ka caddaanayaan horta u kaadinaynaayoo xukun ma siinayne waan joojinaynaa oo xaalkeedu si ugama caddaanaya dee ninkii waa la hubsan la eegi markaas haddii ay noo caddaato markaan hubsanno inuu nin dee cadaala ay u sugnaato cadaaladiisa ay noo caddaatona waynu aqbali haddii markaa taasi ay waxa weeyaan caddaan weydana ama ay noo caddaata waxdudkeedana dee waan iska celinaynaaye laakiin ma idlaaqayno un waa la celinayaa guud ahaan sidaa xadiidkii dee dacfigiisa naqaanee horta wixii waa la hubsanayaayo waa la joojin buu leeyahy ilaa xaalkiisa uu kaba caddaanayo oo gees markaa arrintiisi ay noogu dhacayso marka wuxuu leeyahy ibnu salax hadalkanu kaba soo naqliyen ibnu salax baa wuxuu leeyahay haddii dee nin ruwaada ka mida la idhaha waa daciifun lama fasirinoo sababtii dacfigu waa saa iyo waa saa lama odhan oo waxaasuu daciif ku noqday jarxigu marka aanu mufasir ahayn dee haddii uu raawiga khaasatan tacdiilkii ama raawi waxa weeyaan daahirkiisu iska roonaayo oo dhowrsoonaan xumaan lagu ogeyn dacfi sidaasa uun la daciifiyoon mufasir ahayn waxay dhahaan waa lama aqbalaya waxaa loo baahan yahay sababtiisa in la caddeeyo balkaasi kolley waa masalada kalaamkeedu inta aanu ahayn un kuba koobnayn marka wuxuu leeyahy ninka caynkaasee jarxi mufasira lagu fasir jarxi aan mufasirahayn waa daciifun baa la yidhi laakiin sababtii lamama caddayn dee waa la celinaya uno waa daciif buu noqday taasi ma kama odhanayno dee arrintana kolle waxay noqonaysaa wa xadiidkiisii in laga joogsado ku keenaysa ee bal horta xaalkiisaan hubsanaynaayoo waan baadhaynaayo waa laakiin ka joogsanaynaayey waan ka joogsanaynaa ilaa bal xaalkiisu inoo caddaanayo ama sababtii aan helayno ama waxaan jarxigana aan mufasarkahayn kuga celinaanal kolley kalaam uu leeyahayna khaasatan ruwaadii horeysay ee maanta sina aynaan kuba helayna quruntii hore ahaydee ama jarxigoodu dee jarxi saasoon mufasaraba aanu ahayn oo kale iyo dee jarxiga la jaraaxeeye aanu mufasar ahayn cadaaladoodii baadin ahaaneed ay adkaatay in la ogaado oo kale iyo bal taas buu kolley kalaamkiisu guud ahaan kuba tacalluqsanaayo uu leeyahay dee lama idlaaqayo in halkan radin la radinayo ama celin la celinayo bal xagga jarxiga iyo waxyaala umuuraheeda way noo dambeeyaan ama dee jarxiga kala aqbaliyo kaan la aqbalahay jarxiga hayr mufasarkii macnihiisi iyo maqsuudkiisu kaa weeye aan sheegay uma albidcatu bidcadii oo macnaa asbaabihii xadiidka raawiga meel lagu dacninaya xadiidkiisana loo celinaya waxaa ka mid ah albidca wa hiya asababu taasicu sababtii sagaalaad weeye min asbaabi dacni fi raawiy dacniga la dacniyo raawiga asbaabtiisa kaba mid ahayd waana dee sabab keliin baa markaa inoo dambaysa wahiya bidcadi imaanta kuna inay noqoto bimukafirin wax ruuxa gaalnimo loogu nisbeeyo oo macnaa dee marka la eego waxaanuu ictiqaadsan yahay ayaa wax gaalnimo keenaya kan yactiqida waa inuu ictiqaadiye maa yastalzimu اlkufr wax gaalnimo laasimsanaya waa sida dee nimankii raafidada ay qulaadoodii ama xulul iyo waxyaalo qaarkood dee markaas dee markaa ictiqaadsanaa cali iyo taa uba ictiqaadsanaay oo kale bal markaa taas waa wax dee waxa wey de kollayna adigu bal markaa taasi way noqonaysaa gaalnimay keenaysaa kollayna uu inooga sii hadli doona isaga taas sii basteen aw bimufasiqin ama aynay tahay bidcanimadani wax ruuxa faasiqaynaya oo ujeeddadu wax gaalnimo kuma keenaye laakiin waa wax ku keenaya inuu faasiq noqdoba falawalu ka hore waa kaa mukafirka ah laa yaqbalu saaxiba aljumhuur kol haddii arrintu ay keenayso ay laasimsanayso kufri dee bal iska daa kani waa fisqigan ta'wiilka kuga yimaade iskaba daaya fisqigii caadiga ahaaye nin macsiyo un kuba dhacay isagoo ictiqaadkiisna saliim yahay toosan yahay dee marka la eego sidoo kale u toosan oo ictiqaad ahaan iyo iimaan ahaan dee iska toosan laakiin macsiyo un kuba dhacay ayaa oo kabiire ah ama sagiira uu laasimay ayaa riwaayadiisa aan la aqbali jirin oo lagaba tegi jiray waa faasiqitaas bal markaa ruuxana kol hadduu yahay xataa waxaan ta'wiil haba ahaadee ta'wiil iyo waxyaale wax keenaya heerkaasoo kufri keenaya bal waanu inoo sheegi doonaa hadhow waxa dee bal kufri dhaba keene dee taasi waa min baabi awla ayay noqon oo faasiqi caadiga ahaa markaan la aqbalin sidiisa kale ama ictiqaadaan uba toosnaa faasiqan fisqina ama halkan kaba imanaya ama kufri wax laasimsanaya ruuxa qabo oo ictiqaadsan kaa la aqbali maayo walaa yuqbalu saaxibaha aljumhuur waqiila yuqbalu mutlaqan barkood baa eegay un xagga dee inuu ruuxu been ka dhowrsan yahay oo taas oo kale umuuraha khaasatan dee marka aan takfiirkuna waxyaalihii dee dawaa'iftii kala duwaneedba qolaba qola ay kuma gaalaysay uu yahay bal matalan aan ahayn dee kufrigii iyo waxyaalihii kufri laysku waafaqsan iyo keenaya aan ahayn oo kale ayabana barhkood qowlkan ay laba yimaadeeno barhkood baa saa yidhi wa qiila waxaa yidhi in kaana haddii laa yactiqidu mid aan ictiqaadsanayn xilal kadibi been banaanideed binusrati maqaalatiha waxan uu qabo oo maqaaladu waa waxan uu qabo nusrada uu nusraynayo uu xoogaynayo taas daraaddeed inuu been u sheego waxa weeyaan haddii aanu ictiqaadsanayn un been iskaba dhowrayo uu yahay aan ra'yigiisan iyo hawadiisan nin xoogaynayo wax alle wixii uu ku xoogan karaa beenba haba noqotee taa banaysanayo aanu ahayn qubila waa la aqbali wa taxqiiqu laakiin wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar qowlka taxqiiqe annahu laa yuraddu kulu mukafari bibidcatihi inaan la celinahayn weeye ku kasta oo lagu gaaleeyo gaalnimo loogu nismeeyo bidcadiisa waa dee marka ay tahay takfiirkani wax dee waxa weeyaan aan layskuma waafaqsanin ama wax dee cidi ay ku qowshay laakiin marka la eego usushii caam ahaaneed ee shareecadu aanay ruuxa gaalaynayn taas bay noqonay lakiin haddii usushii caam ahaaneed marka loo laamo ruuxani uu ku gaaloobayo iyada riwaayo ehel uma noqonayo marka muxuu yihi lianna kula daa'ifatin koox kasta xibdacii waxay sheeganaysaa ana mukhaalifiihaa kuwa iyada khilaafsani mubtadacatun waa kooxii kala duna inay mubtadaca tahay waqad tubaaliqu inay ku xeel dheeraataaba la arkaayo fatukafiru intay halkaa ku xeel dheeraato ruuxan dee tadiiciisa inay kaba kaxayso bidcanimo fatukafiru ay gaalayso ay gaalnimo u nisayso mukhaalifa cidda khilaafsan falow ukida dalika haddii la qaado oo ku kastoo mukafira riwaayadiisa waa la celinaya cala liطlaaqi iyadoona la qaydin oo aan dee la cadayna guud ahaanba cid kastoo la gaaleeyaba waa la qaadanaya lama yidhaaho riwaayadiisii waa la celinaya lastilzamakaasi wuxuu laasimsanayaa takfira jamiic dawaafi qolooyinka asxaab alahwa ahaa dee qoloba qolo way gaalaysay oo waxyaalo iyaga dhexdoodii dee ninkan kolley hawadiisii iyo waxyaalahan ku xeel dheeraanaya u nusraynayay kii mukhaalifkiisa ahaa markuu bidco u arko haddana intaa kumuujoogsanayna dee waxa weeyaan waaba dhici karta inuu gaalaynayo gaalnimo kuma xukminayay marka haddii taa la wada qaato dee qolooyinka asxaab alahwa takfiirkooda ayaa meeshan ka wada laasimaya la wada gaaleeyo falmuctamadu qowlka muctamadkii waxa weeye ana aladii kii turaddu la celinayo riwaayatu riwaayadiisa la celinaya waa dee kay gaalnimadiisu ay caddahayo waa man ankara ruuxa inkira amran arin inkira mutawaatiran tawaatura min asharc wa xagga sharciga dee ka sugan oo inuu shareecadeenii kaga mid yahay tawaatur ahaan loo og yahay oo macluuman la ogyahay min addiini diinta xaggeeda bidaruurati daruuro ahaan iyo yaqiin iyo hubaal ahaan loogaba og yahay kaas ninka inkira waa gaaloobaya riwaayana asal ahaan ehlu maaha wakada man ictiqada cagsa wax la og yahay daruuro ahaan shareecadii inaan ugaba mid ahayn ninka dee sharci kaba dhigta ee waxa weeyaan taas isaga idhaah dee markaa taas ictiqaadiya isaguna waa kufri baa meeshii imanaysa cad oo kaas isagu waa mu- dee ku gaalnimadiisuna ay tahay wax sugan oo riwaayadiisa waa la cerin fa amaa lam- man lam yakun ninkaan ahaan bi hadihi sifa oo dee qulaadii raafidadu kollay dee wax kufri keena oo ama xuluul ah say dee markaa ilaahnimo ay kuba sugan tahay ahlubeytka oo kale ama cali oo kale iyo waxyaalo taas keena way ictiqaadteen taasi waa kufri cad oo kale dee qolo markaas ayay noqonaysaa e laakiin waxyaalihii aan dee heerkaa gaadhsiisnayn oo dee imaka waxa weeyaan xataa culimadu walow dee in badan oo kamid a aqooshooda ay kuba sugan tahay qolooyinkii qur-aanku waa makhluuq yidhi inay yidhaaha dee ninkii yidhaha waa waa gaal oo kale haddana tacaamulkoodii ay la tacaamulayeen oo kale iyo umuurahoodii may hayn wax keenaya dee kufri ay diintii kaba saareen guud ahaan iyadoo kolley dee jahli meeshii iman oo waxyaale ay iman oo ay u baahan yihiin horta ruuxii de inay xujadu kuwa ogato looga baahan yahay oo taa nafteeda alfaadahooda haba idlaaqeen waa kafiri ninka saa yidhahay haddana tacaamulkoodii umuurahoodii kale iyo aqwaashoodii dee may ahayn guud ahaan in laga dhigo kufri sida kuwa gulaadaas loo takfiirinayo kale in bal maalan qadariyadoo kalena dee way kala dunaayeenoo kuwa asal ahaan cilmiga ilaahay inkirayayba asal ahaan way jireenba oo kale in oo taas iyada waabay dee gaalaynayeen ama dee taasi waa nin ilaahay cilmigiisiiyo inuu taas inkiray waaba gaalnimo cad weeye dee kuwo kaloo ka hooseeyena way jireenoo dee weliba rag culimmadii kaba mid ahaana qowlkooda ama ay kuba dhaceen dee si ay uguba dhaceenba ay kuba dhaceen oo adugu ah wax horoo lasii qadar ujeedadu waxa weeyaan umuuri wax imaka bilaabmayo inay yihiin oo dee taqdiirkaa hore iyo waxyaale iyadna qowlkooda u ahaa oo weliba rag waaweyn oo barhkood dee qowlkoodii dee qadariyada marka raggan ay qadarka le isagaa dee kala fudaay ee jaha isaga naftiisu dee qayba ahaay oo kale marka wuxuu leeyahay waxyaalaha caynkaasa dee taa hore waa ta kufriga cad ah ama umuuraha kale ee kaba hooseeya taa aan gaadhsiisnayn ruuxna aanu sifada caynkaasa kuba sugnayn inuu inkiro amar mutawaatira ama mid isagu dee waxa weyn cagsigii uu ictiqaadiye aanay ahayn wandaba uu ku biiray oo u dulmay ilaa dalika waa isagoon heerkaa gaadhsiisnayn oo dhibcanimadiisani aanay heerkaa gaadhin uu haddana ku biiray oo u soo dulmay dabd uu dabdintiisa limaa yarwihi waxa uu warinayo uu dabdiyey oo xadiiskiisii waa dabdinaya xifdi ayaa si fiican buu uba hayaa maca waracihi wa taqwaahu taqwadiisa aan ahayn taqwada walow dee marka la eego ijtinaabu shirk walmacsiya walbidca haddii la idhaaho dee ruuxii mubtadac ahaa taqwa lagumaba sifaynayo laakiin maa wixii aan dee jaanibkan bidcada ahayn jaanibkan hawada ahayn ee ah inuu macaasidii kale iyo waxyaalaha kufri kale ka- kufrigina kaba dhowrsanayo macaasidii iyo xumaantii iyo wixii khawaarim almuru'a jebinayana uu kaba dhowrsanayo bal waxaan tad ahayn aan jaanibkan bidcada ahayn waayo kol kolba dee taqwadii marka taa lagu wada tacriifiyo in cibaaradan ah waa mubtadic iyo iyo taqwa ayaa kolkol istiidiyaysa marka tacriifkaa lagu tacriifiya lakin waa markaan jaanibkaa kaba saarno iyadoo taa ku birtay maca waraci wa taqwa falaa maanica min qabuuli dee in la aqbalo riwaayadiisa wax manceeyo hor joogsanayaa ma jiro kollayna dee kutubta aad bay uguba badan yihiin qolooyinkaa dee waxa weeyaan mubtadicada riwaayaadkooda we laakiin sida kalena dabdina u lahaa warkoodi dee markaa dad jaanibkaa kalena lagaba kalsoonyay ahaa taas riwaayaadkoodii kutubtay kuba wada sugan yihiin wathani ka labaad waa kii mufasiq ahaa wey wahuwa isagu man laa taqtadii ku aanay keenin weeye bidcatu bidcadiisa waa takfir asal asal ahaan takfir ma keenaysaba wax takfiroo keenaysaa ma jirto Eh, waxa weeyaan waa bidco laakiin aan cidde aan asal ahaan aanay takfir keenayn oo umuuraha aan soo marnay takfirka keenaya nin ictiqaadsan maba aha kaas waa ka labaad waqad ikhtilifa waa la iskhilaafayaba fi qabuuli waradi ka ee bidco caadiya uun ah aan ahayn wax kufri keenaya in la aqbaliyo in la celiyo faqiila waxaa la yidhi yuraddu mutlaqan asal ahaan kaasna riwaayadiis ehel uma ahe sidee in waxa weeye taxqiiran lishani waa la iska celinaya riwaayadiisa o dhan wahuwa baciidun taasi way fogtay markaan eegno sida waaqaca iyo ruwaadda aan eegno xajmiga ay ku leeyihiin qolooyin dee anwaac albidca ay kuma sugan yihiin oo haddana riwaayadooda laba aqbala wa aktaru maa cullila bihi buxda marka qowlkan ah waa la celinaya wax lagu cileeyey oo lagu sababeeye waxa u badan macnaa waxa ugu xoog badan xujada ay xujaystaan qolooyinkan le ha la celiyo taas waa ujeeddadu ay tahay waxa lagu cileeyo ujeeddadu waa qowlkan waxa lagu sababeeye xujo laga dhigtay ee loo xujaystay in dadka caynkaasa qowlkooda la celinayo waxa ugu xoog badani akarnimadana taas buu wadaa macnaad waaye ana fi riwaayati canhu werinta ninka caynkaasa wax laga wariyo waxa ku sugan tarwiija socodsiin liamrihi oo dadkii aan xaalkiisa la ogeyn ayaa marka dee aan wax ka warino waxay taasi keenaysaa dadkii inay ku dhiiradaan oo ninkii arrintiisii la socodsiiyo wax lagaba wariyo markaa bidcadiisii jaanibka ay kaba faafto tarwiija liamri wa tanwiihan tafhiiman waa weynay bidikri isaga sheegitaankiisa iyo ee ninkaa riwaayadiisa la qaatay warkiisa la aqbalayo halkana tafhiim iyo ayaa uguma sugan tanwiihan bidikri bale xujo la xujaysto taasaa oo loo xujaysto waa la celinayaa guud ahaan ta ugu xoog badan ama wax lagu sababaya taasaa u xoog badan alى hada bal haddaan tacliilkan qaadano wa binaana alى hada markaan taa wax ku binayno fayanbagii waxa haboon an laa yurwaa inaan la warin can mubtadicin ku mubtadica shay un shay aan lagaba warin yushaariku fii uu la wadaagsanayo hayru mubtadicin ku aan mubtadicayn marka haddaan dee qowlkaas wasii binayno ama tacliilka ninkii mubtadica ah hadduu axaadiisi warinayo laakiin axaadiistii aanu la gooni noqon waayo hadduu la gooni noqdo dee axaadiistii baa dayacmaysa haddii laga tago ee dad kale oo dee aan bidcadiisa lahayn oo wixii isaga la wadaagsado isaga agtooda laga helaya ay jiraan ay jiraan markaa uma baahdin be wax baahi oon u qabnaa maba jirte marka yaa lagaba warin oo kan kalene waxii ma dayacmayaan oo halkii sunihii ma dayacmayo cid kalean kaba helayna ciddii kaleha lagaba qaato taas baa markaa hadalkaa kaba dhalanaysa waqiila waxaa la yidhi yuqbal waa la aqbalaya mutlaqan guud si guudba oo arrinkan kan qolooyinka ahl alahwaa en dee kuwaa ku gaaloobay hawadooda aan ahayn riwaayadooda waa la aqbali iyadoo inaan kala qaadin ilaa in ictiqada xalal xilal kadib inuu ictiqaadiyo inay beentu banaantay bay dee ninka been waa xalaal lihna ooba gaaloobaya beeni waa xalaal marka qolooyinka khadaabya la idhaha oo ka mid ahaa dee malaa raafidadii ayay soo naqliyeen oo shaaficiya lagama soo naqliya asxaab ilah waa shahaadadooda waa riwaayada ma shahaadadooda waa aqbalaya nimankaa khadaabiya mooyaaneo iyaga waxay qabaanba ninka iyaga la kooxa inay been ugu markhaati kacaan oy been ugu markhaati kacaan oo taasay banaysanayaan bal markaa ninku hadduu xilal kadib ictiqaadsan yahay jaanibkan mooye waxa kale uu qabay ee ra'yi ahaan uu qabay bidcanimada ahaa mid gaalnimo keenaya yaanu ahaanin be de kaas isaga wax laga qaadin karaa maba jirto kamaa taqadama bul waqiila waa kan qowlku dooranaya ama u raajixinaye yuqbal waa la aqbalayaa man lam yakun ninkaan ahaanin daaciyatan mid dadka ugu yeedhaya ilaa bidcatihi bidcadiisa dadka ugu yeedhaya sababtuna waxa weeye on kaa loo aqbalay lianna tasyiina bidcatihi bidcadiisa qurxinteeda uu qurxinayo ayaa qad yaxmilu inuu ku xambaaraa la arkaa calaa taxriifi riwaayaati riwaayaadka doorinteed iyo wa taswiyatiha ku ekeynteeda lagu ekeeyo la waafajiyo calaa maa yaqtadiihi madhabu madhabkiisa si uu keenayay wa hada fi lasaxi waa qowlka marka leega aqwaasha meesha jirta sixada badan oo markaa muxuu ina leeyahay sheekhu bidcadu marka aanay tagfiir keenahayn ninkii baan eegaynaa ninkani nin dee bidcadan doonayo inuu faafiyo oo dadka ku dhex faafiyo oo dadka ugu yeerayo miye ma yahay mise waa nin ha ictiqaadsadaada waxane laakiin dee nin nashrinayo oo faafinaya maaha markaa kan faafinaya waa kay daaciyada kaba cabiraan dadkiibu ugu yeedhaya bidcadiisa oo waa nin bidcadan xoogeynayo oo nashrinayo hadday noqoto orahadiisa iyo hadday kutubtiisa dee qoraalkiisa noqoto waxaa adigu bal ku faafinaya ninka caynkaasa bidca in lama aqbalayo taas riwaayadiisii inkastaba yaanay bidcadaasi takfiir keenin sababtuna waxa weeye ninkan qowlkan xoogeynaya u nusraynaya isagii u hawlgelaya si uu faafiyo waxay taasi keenaysaa faafintan bidcadiisa faafinayo dadkii uu qurxinaya uu jeclaysiinaya inay riwaayaadkiiba dee isaga xoogeynaya qowl bidcadiisan ra'yigiisan inuu wariyo ama riwaayaadkiiba uu taa waafajiyo uu markaa isagii uu ay taasi ku xambaarto inuu wax waafaqsan oo bidcadiisii xoogeynaya uu wariyo ama se uu xataa riwaayaadkii dee uu rogrogan uu markaa ku duwo si uu u waafajin lahaaba qowlkiisa taas ba amaa ninku haddii aanu daaciye ahayn hawadan waa qabaa laakiin inaman faafinayo cid uguma yeedhayo uma xoogeynayo sidiisa kalena nin dhowrsoon weeye oo cadaaladii kale iyo dabdigii kale wixii way u sugnaadeen markaa riwaayadiisi waa la aqbalaya dee markaasna kolleyna waa qowlkan asax wuxuu u yidhiba dee haddaan iskaba daa kutubta kale dee saxiixayn casharaat min asxaabi ilahwaa oo kala duwan oo shiica lahoo qadariye lahoo dee murji'a lahoo cid kastaba leh ayaa dee kuba sugan oo waxa weeyaan adugu kuba sugan riwaayaadkoodna ay kuba sugan yihin barkoodna dee rag waaweyn oo markaa la eego ay ahaayeen dee waxyaalahan haba asiibeen wa aqraba bnu xibbaan ina xibbaanna wuxuu la yimi qowl gariiba waa imaamkii mashhuurka ahaa aqraba macnaa ataa biqowli gariibin weeye halkan